wallaahi walaalo dareenkaygu aad buu maaragtay wuxuu ahaa dareen xun ma fiicnayn runtii laakiin de waa waxay ahayd wax aan anagu aan go-aan ku gaarnay aniga iyo wiilkaygu inuu runta iska sheego markii maaragtay wuxuu sameeyey uu runta ka sheego dembiyada uu qirtay marka oo ah in uu taageerayay qoladan ict waxyaabaa noocaas adi asagu markaad ka wada hadasheen sidee ay kugu noqotay arrintaas waxay igu noqotay runtii wax shaag ah wiilkayga waxay ku noqotay wax aad iyo aad ula yaab muu rabin in arrintaanayto ay ku dhacdo anigana inaan maaragtay igu dhacdo ma rabin aad bay waxay ugu noqotay asagana shaag anigana runtii shaag ay igu noqotay gormuu aad dareentay adigu inuu arrimahan ah argagixisada iyo waxyaabaha noocaas inuu faraha kula jiro goormay ahayd markii kuugu horreysay o adigu aad ku aragtay arrimaha noocaas wiilkayga sanadkii labadii kun iyo labayo tobankii bay qoladan oo maaragtay dowladdu ii imaadeen dhowr jeer waxay ii keeneen sawiro waxay igu dhaheen ilmahaaga weliba asagiyo waxay ahayd mid kale oo yar waxay igu dhaheen ilmahaaga waanu ka shaki qabnaa oo waxaan uga shaki qabnaa in maaragtay cabsi weyn baan ka qabnaa ayaga iyo guruub kale ilmahaaga ka warqab bay aniga igu dhaheen runtii markii ka warqabka ka sokow waxa ay kuu sheegeen sansaanka iyo falal u eg isaga ma ka aragtay
ma ka arkin runtii waxay ii sheegaayeen ilmahaaga oo weliba xataa aniga laftigayga maxkamad baa liigeeyey waxay igu dhaheen ma ka cabsi qabtaa waa la interview badanaa laiga qaaday cabsina dee ma ka qabinin ilmahayga twenty four seven runtii twenty four seven markaan dhaho anugu hooyo iska shaqaysto iyada ushaq iyaga u shaqaysaan ahaa eid awra shaqada markaan ku maqanahay inta kale waa la jooga sabtidii axaddana wax kale ma qaban jirin runta markaan sheego dugsigaan la dhex fadhin jiray oo la joogi jiray maadaama dugsiga aan la joogi jiray oo aan la joogi jiray oo subaxii markaan geeyay galabtii aan ka keeni jirayna oo waxbarashadooda diineed iyo waxbarashadoodii xagga kale aan ku dadaali jiray ilmahayga waxaan u malaysanayay kuwa ugu sayfka badan inay ahaayeen wax sansaarna maba ku arkinba waxaa jirta adiguna dabcan warbaahinta uu sheegtay ama warbaahintu ay soo xiganayeen in aad qoraaladana ku jirtay lagu soo eedeynay wiilkaaga inaad u dirtay magaalada chicago maxaa keenay inaad u dirto chicago sanadahaas aan hadda kuu sheegay sanad ka mid ah bay ii imaadeen haddana wiil baa baxay oo dugsigii markaas ay isla dhiganayeen oo malbanooniga isla ciyaarayeen ka baxay wiilkii markuu baxay ii imaadeen waxay igu dhaheen wiilkaaga weliba warqadaana loo keena documentiyahoo maxkamad ah oo la dhahay maxkamadaas imaada markii maxkamadii aan tagnayna oo aan maxkamadii horteedii wax ka sheegnayna oo aan sidaan u arkay aniga inaa ilmahayga ka baqi ka sheegana galabtii markaan gurigeyga kusoo noqday waxaan dhisay garas ilmahayga tigid inaan u jaro aabahoodoo deganaa jiraaga aan u dhiibo oo aan dhaho walaalow adiga hay ilmihii iskuulkooda xagga u wareejiyey xaggay ka shaqo bilaabeen iskuulkoodii baa u bedelay taas ayaa igu dhalisay ilmahaygii intaas weligoed waxaa ahaa hooyo ilmaheeda jecel inay laabta ku haysato weligay ma jecleen inaa iskala sabareed gareyno ama meel kale ay ku noolaan aabahood mar hore aan kala tagnay haddana saasoy tahay waa isla maaragtay korin jirnay laakiin markii dambe waxaan go-aansaday inuu koritaankooda inta ka dhiman oo isaga qaato asagana uu ay la joogaan marka minsoor waxaad u arkaysay dhalinta uu saaxiibka leeyahay iyo haddii la daba joogiyo arrimaha noocaas inay xagga uga badbaado badan tahay oo dembiyada intuu ku geli kara aanu ku geli karin sidaaba maadaama dhowr jeer ay igu soo laabteen ay igu dhaheen maaragtay waan ka cabsi qabnaa waxaan isdhahay situationkan minsoore laga sheegay iyo kanba dadka baxay iyo haddana dad kaloo baxay iyo bal ka remove gareeyo xal aan u arkaayo jikaago markaas